inay in june la dhammaystiro waa dhammaystiray siday ahaayeen iyo si ka badan ayaan u dhammaystiray afarta ku xiga oo sebtembar dhammaanay ayadana siday ahaayeen ayaan u dhammaystiray shanta ku xiga decembar soddonkeeda koob iyo soddonkeeda ayay dhammaanayaan iyaga maanta lanagama filayo inay dhammaystirmaan leanna waxaan ku jirnaa bishii baan weli ku jirnaa laakiin waxaa laleeyahay waddo fiican baa ku taagan tihiin inaad dhammaystiraysaan waan hubnaa go-aansashada baan bixiyaan decision point soo maha waa go-aansashada in la iskaga yimaado oo laga shiro soomaaliyad diinta laga cadfiyo maalintaasaan maanta garanayna markay noqonayso sanadka intaan u dhammaanay diinayga in laga shiro la isku yimaado oo shirka ajendadiisu noqdo cadiskii soomaaliya maanta waan ognahay maanta waan ognahay awel waxay ahayd baladistan kuwan arrimahan ad wado sidaad u wadada yaan eegeynaba awel maanta waxa weeyaan go-aan qaadashadii yaa layskugu imanaya waxaana layskugu imanaya in laydinka daafadi ayaa laysla gato maxaa la qabanaya marka waxaa la qabanaya innaga waxaa laynooga baahan yahay dakhligeenu inu kordho xilliga waddanka soo gala ee gudaha ka soo gala dhammaadkii laba kun iyo lix iyo tobankii wuxuu ahaa boqol iyo labiyo toban ya dhammaadkii laba kun iyo lix iyo tobankii wuxuu ahaa boqol iyo lix iyo toban milyan dhammaadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii wuxuu ahaa boqol iyo saddex iyo afartan milyan ayuu ahaa ilaa soddon milyan ayaa ku biiray soddon milyan baa ku biiray dhammaadkii sanadkan waxa uu noqon doonaa boqol iyo saddex iyo toddobaatan milyan ayuu noqon doonaa ayadana soddon kalaa ku biiray sanadka soo socda oo daraskayagu waxa weeyaan ayadana soddon kale haddaanu kaba yar badan inuu ku biiro lacaga kaloo ku sugsiina intaan la fadhiisan ilaa waa kii kal horeba layidhi waa fiicantiina lacaga laynoo soo degay boqol iyo afartan milyan iyo boqol milyan iyo sideed iyo saddex iyo sideetan milyan waxaasoo dhan baa laynoo soo daayay oo mashaariica mid kaloo labaad free arrears number two free arrears clearance number two intaan deynta laydinka cadsin horteeda caawimadaleydin siinaya ayaa iyadana la gelaya dool aad ku sugsiin ayaa iyadana la gelaya waxaa kaloo la samaynaya adduunyada lacagtay nagu leh siday lacagtay nooga dhaafi lahaye waan idinka dhaafnay maayo hab baa jira waddan waliba maanta wuxuu wuxuu diyaar u yahay inuu bajarkiisa soo geliyo lacagta inay naga dhaafi lahay haddii sidaa aan ku soconno aan ku soconno oo aynaan inagu iscaris qalin oo aynaan inagu isa sabaaxadayn oo gidaarka maanta aan dhisno aroorta aanu camar duminin camar baa xagga kale ka gelaya gidaar baa maanta oo dhan dhisi waxaa soomaaliya seexo waa laama doodsani aroortaad soo kici camar baa dhinaca kale kasoo galo gidaarkii uu dumi hadday naantaa isku samaynayno oo gidaarka isla dhisno oo habeenkii nabad ku saxan aroorta gidaarka inta kale ku biirino ay kana shurin sanadkan intaan u dhan ma soo socda ya in diinta laga cafinayo dalkan adduunyada kale la mid